madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa wuxuu ka qayb galay shir saddex geesood ah oo yeesheen dowladaha soomaaliya etoobiya iyo talyaaniga shirkan ayaa waxa uu ku saabsanaa arrimo muhiim u ah saddexda dowladood oo ay ka mid yihiin amniga dhaqaalaha maalgashiga iyo arrimo kaleeto madaxweynaha ayaa waxa uu tilmaamay in wax kasta ay dowladda federaalk soomaaliya xilligan ay ka shaqeyneyso ay muhiimadda koowaad saareyso security-ga iyo si soomaaliya xasiloon nabada loo gaari lahaa markaasna ganacsatada shisheeye iyo dowladaha kaleeta ee doonaya soomaaliya inay maalgashadaanna ay dowladda soomaaliyeed iyo dowladahaasiba iskaashi muhiima ay yeelan doonaan ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga georgia meloni ayaa dhankeeda waxa ay tilmaantay in talyaanigu uu xiriir qoto dheer la lahaa dowladaha soomaaliya iyo etoobiya markana uu diyaar u yahay in maalgashi uu ku sameeyo wadamada bariga africa oo ay uga horeeyaan soomaaliya iyo etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed ayaa dhankiisa waxa uu dowladda soomaaliya ku tilmaamay in ay iska kaashanayaan dhinacyada ammaanka waxauna ra-iisul wasaaraha dalka talyaaniga georgia meloni ka codsaday in ay maalgashi ay ka faa'iideystaan soomaaliya iyo etoobiya ay ku sameeyaan infrastructureka labada dowladood madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu la wadaagay ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo ra-isul wasaaraha talyaaniga guulaha ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliya ay ka gaartay dhanka amniga iyo dagaalka lagula jiro argagixisada shirkan saddex geesoodka ah ee dowladaha soomaaliya talyaaniga iyo etoobiya ay magaalada adisaba ku yeesheen ayaa waxa uu ahaa shir miro dhal ah waxaana lagu ballamay in mar kaleeto lasii ambaqaado waxyaabaha laga wada hadlay heshiisyo horedhac ahna ay dowladahaasi ka yeeshaan arrimaha dhaqaalaha ganacsiga maalgashiga iyo amniga